shirkan oo ujeedkiisu ahaa in lagu heshiisiiyo mid ka mida beelaha dega gobolka mudug oo khilaafaad ay ka dhex jireen ayaa waxaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug waxgarad iyo dhalinyaro ayaa ka qayb galay shirkan waxa ayna ka hadleen in ay guud ahaan badhayeen sidoo kalena meesha laga saaray waxyaabo ay sheegeen in beeshaasi ay ka dhex jireen waxaana uu shirkan si guud qayb ka yahay heykalka nabaddhiska iyo dib u heshiisiinta bulshada ee isi soo taraysa sanadihii ugu dambeeyey deegaanada galmudug haddaba waa kuwan qaar ka mida waxgaradkii iyo dhallinyaradii ka qayb galay shirkan dib u heshiisiineed ee lagu qabtay gaalkacyo raggaa intaa u soo maray waxay la mid yihiin rag haddii la yidhahdo ramadaanka gudihiisa soo cumraystay la mid yihiin marka waxaan isku baraarujinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fattaqu llaha ilaahay ka baqa dadku markuu ilaahay ka baqo oo qofka qalbigiisa allah subxaanahu wa tacaala dikrigiisu qalbigiisa ku jiro marnaba ku tillaabsan maayo inuu walaalkiis gooyo iyo inuu walaalkiis ka haajiro oo gacmaha isqabsano oo wax wada qabsano yacnii dhibaatadii iyo burburkii yarkaanu soo gaaray khilaafaadkaas in cirka loo tuuray lagana heshiiyey hiddihii iyo dhaqankii annagoo aan lahayna annagoo culum abdiin leh odayaal leh nabadoonna leh dhallinyaro leh dhammaanba in arrintaas dib loogu noqdo jiritaankayga noloshaydii laguna heshiiyey inaan wax khilaaf dambe uusan iman wixii aan ku dhaqmi jirnay iyo dhaqankeenna hore iyo hiddihii iyo dhaqankii in la soo celiyo beeshu waxay ku heshiisay wixii dhex maray oo muranka ahaa wax weyn ma ahayne in laga noqdo xaladhalay
kulankan qubays macallin kulan ma ahan siyaasad quseeyo kulan ma ahan qabyaalad quseeyo waxay uga tashanayaan aayahooda iyo wadajirkooda iyo noloshooda waxaanan ay uga tashanayeen khilaaf yaroo soo dhex galay way dhammeeyeen waa ka heshiiyeen waxaan gaadhsiinaynaa walaalaha nala maqan dalka iyo dabadda jira ee caawa aan nala joogin meeshaan waxaan leenaha ku bishaaraysta qubays waa heshiiyey iyada oo dagaalbeeleedyo badani ay ka dhaceen gobolada mudug iyo sidoo kale gobolka galgaduud ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa jiray muuqaal dib u heshiisiineed oo soo laabanaya arrintaasi waxa ay qayb ka tahay fahamka bulshada ee muhiimadda ee nabadda iyo sidoo kale wada noolaanshyuhu leeyihiin bulshada deegaanada shirkan ayaana sidoo kale waxa uu fariin u dirayaa guud ahaan dadka ay khilaafyada iyo sidoo kale muranada kala fogeeya ay dhex yaalaan arrintaasi oo u baahan in guud ahaan bulshadu ay meel uga soo wada jeesato waxyaabaha dhalin kara khilaafaadka iyo kala tagga bulshada kuwaas oo mararka qaarkood isu bedela gacanka hadal iyo dagaalbeeleedyo sii daba dheeraada